golaha deegaanka degmada xudur iyo idga anteegay ka ansixi miisaaniyad sanadeedka labada kun labaatan iyo afarta taasay tio deerasa laba boqol iyo todoba kun liboqol afartan iyo todoba dolar gureed kulonyo inaska kooyan oo shir guddoomiyahay guddoomiyaga degmada xudur waana edoga magaalada cumar cabdulaahi maxamuud saas haatow golaha deegaanka degmada xudur waybayo ku doodena xisaab hirka litibilod ee lahadhaafi ee sanadka labada kun labaat iyo sideedi oo su-aalana dhugweydii guddiga maaliyadda iyo xokayaha dowladda hoose ee degmada xudur wayniyo habandhigana guddiga xog ka saabsan isbedelka kakooya dhiniga dakhliga oo ha ku harooda iyo kororka miisaaniyadda sanadku guddoomiye ku-xigeenka degmada xudur iyo shirka kureed wayba isla hadalee warbaahinta wayna faahfaahiyey ansixinta miisaaniyadda sanadka labada kun labaat iyo afarta bismillahi raxmaan raxiim geeko taariikhta beli lamaad oo todobe labada kun labaatan iyo afartan menisokone una golaha deegaanka ee degmada xudur oo shir gudoomiya gudoomiyaha degmada xisaab hirkii litibilod oo sanadkii labada kun labaatan iyo sideedi haytay yanisokoyni oo bilitolobaad oo maanaha xisaabtee lah gudbi oo walaay harooday dakhliga harooday haytay afar kun afar boqol soddon iyo kow ah oo bili ah iyo cogoos dhaweena maanaha oo ayana beli ayaan lacagti haroota eena shan kun saddex boqol toddobaatan iyo kow dhibic konton oo haroota dakhliga haroodi ah setembar oo ayaan maanaha dakhliga laha aruuri oo ayaan xisaabirkii ayaan maanaha tahay afar kun shan boqol konton iyo siyeed dhibic toban iyo lama oo lacag dakhliga haroodi ah octoobar oo ayaan ta maanaha dakhliga haroodi ah saddex kun sagaal boqol lixdan iyo shan dhibic afartan iyo siyeed ayaan dakhliga haroodi ah nofembar oo bili toban iyo koowaad ah labada kun labaatan iyo sideed ah yaana kun shan boqol iyo afartan dhibic siyeetan senta dakhliga haroodi ah december oo bili toban ilaa maada sanadka labada kun labaatan iyo sideed ayaan maana saddex kun afar boqol saddex kun shan boqol afartan iyo afar dhibic ayaan dakhliga haroodi ah maanaa miisaaniyadii taas maanaha litibilod oo dakhliga hafeska maaliyadda aruuriyan oo xisaabishiibaha ay taasay tan kale dakhliga guud oo maana litaas bilood oo gasnada dowladda hakadhiidi ma haytay labaatan iyo sida kun afar boqol toban iyo kow dhibic labaatan iyo sida lacagti maanaha dakhligaas madaxa aruuriku dib walaa garashada litaas bilood noobahi ma haytay hafeska kubadi gasnada maaliyadda siyeed kun siyeed boqol siyeetan iyo shan dhibic konton cent balansaga lacagta guud oo litaas bilood maanaha dakhliga hiri oo gasnada ka hirtii waliba tomiyo afar kun shan boqol labaatan iyo shan dhibic toddobaatan iyo seduwa tasmudalaku guduba geedka golaha deegaanka may kala ansahiyanaa miisaaniyadda lamada kun labaatan iyo afarta ah yaa la ansahi ini oo sanadkii koowaad ha dhammaaday sanadkii tan labaad maanaha oo golaha manaa in ansahiyeen miisaaniyaddii sanadka labada kun labaatan iyo afartii isuna saasagee ka cansahay wabilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu
miisaaniyad sanadeedka labada kun labaatio afarta iyo kororti markilan firi miisaaniyaddii labada kun labaatio sideedi kaaseyti oo la ogsaniyey in walyaabo badan bulshada lunku qobaday